waa run oo runtii dhibaatadan wiilasha soomaalida ah oo la dilaya ama isdilaya waayahan oo dhan waxay ahaayeen wax waddankan maraykanka oo dhan iyo weliba adduunka oo dhan saameeyey colombos waxaa dhibkan noogu horreeyey two thousand seventeenkii labadii kun iyo toddobiyo toban iyo iyo sideed iyo tobankii si waale ah baa marka dad dhalinyaro fara badan oo wiilal u dhinteen haddaba bishaanaan ku jira lab waxaa dhintay laba wiil sida booliisku noo sheegayna ninkii labada wiil dilayba waa la qabtay isaga u dhiisma nin soomaaliya buu ahaa niman dhalinyaraha bay ahaayeen oo weliba waxbartay marka nasiib daro nimankaas gacan kale oo soomaaliyeed bay ku baxeen waana la qabtay sida loo sheegay laba nin baa lagu eedeeyey inay dileen
marka ilaa hadda booliisku ma idiin sheegeen sababta ka dambeysay dilkaas runtii dee booliisku keejka waa la baarayaa ilaa maxkamadda maxkamad baa la keenay maxkamaddina way soo socotaa marka ilaa uu dhammaado baaristu oo ay gabagaba gaarto had iyo jeer lama qaybsadaan wixii wara oo ay helaan ninna lama qaybsadaan laakiin waxay noo sheegeen in la qabtay ninkii dilay labada wiil waa noo sheegeen weliba mid bay noo sheegeen kii dilay kan kaleetana waa kaga shakisanahay bay dhaheen waa tahay xasan haddii aynu intaas kaga gudubno arrinta dilalka ka dhacay gobolka ohio waxaa jirta arrin aad ku lug lahayd oo ah tira koobka guud ee ka dhaca dalka maraykanka tobankii sanaba mar sanadkan maxaa ku cusub tirakoobka oo soomaalida u gaar ah runtii waxaa jira waxaa la yidhahdaa census baa af ingiriiska lagu dhahaa waa af soomaaligana tirakoob wad waana dastuuri oo waddankan maraykanka dastuur buu dastuurkiisa ku jiraa in dadka maraykanka la tiriyo tobankii sanaba si loo ogaado tirada dadka state walba degmo walba iyo xaafad walbaba sidoo kaleeto waxaa tirakoobkaasu keenaa oo lagu cabiraa dhaqaalaha oo lagu siiyo stateka waxbarashada caafimaadka wadooyinka iyo nolosha oo dhan state walbaana intuu stateka kale ka badan yahay uu ka dhaqaalo badan yahay waxaana lagu jaangooyaa shaksi walbaba in uu wax ku leeyahay waddanka two thousand tenkii two thousandkii waa ka shaqeeyey laakiin sanadkan waxaa lai magacaaba commissionka ohio in tirakoobka dadka la tirakoobayo sidoo kaleeto tirakoobkaas waxaa lagu muujiyaa qowmiyadaha oo form baa la buuxiyaa ama warqad baa la buuxiyaa ay ku qoran tahay buuxi warqadan haddaad caddaan tahay haddaad madow tahay haddaad hindi tahay haddaad sbaanish tahay inagu marka waayadii horeeto soomaalidu dee madowgaas baanu calaamadayn jirray inteena badan hase yeeshee nasiib waxaanu u yeelanay sanadkan ilaahay hadduu qadaro tuwana tuwaniga ah foomkii waan hayaa waxaa ku qoran magaca soomaali baa ku qoran marka mar walbana numberka soomaalida maadaama aan madow aan calaamadayn jirnay nalama kala garan jirin bisha march koodeeduna guri walba gaarayaa cambainkuna jana weliba bilaabanaya in qofku awood u leeyahay inuu ku qoro soomaali inuu meesha ku qoro black buu calaamadaynaya laakiin soomaali baa hoosta uga qoran marka waana arrin muhim annaga noo sababta waxa weeye minneapolistaas oo soomaalidu aadka ugu badan tahay mararka qaarkood annaguna waxaan idhahnaa boqol kun baa joogta censuskuna waxay yidhahdaan shan iyo labaatan kun baa joogta colombus oo aanu ku badannahay censusku waxay yidhahdaan waxaa joogta shan iyo toban kun sababta waxa weeyaan madow baanu calaamadayn jiray laakiin hadda opportunity baan haysanaa sidaa daraaddeed dadka soomaalida waxay u baahan yihiin inay ka qayb qaataan tirakoobka sanadka soo socda kana faa'idaystaan maxay tahay ahmiyadda gaarka ah ee soomaalida ku nool dalkan maraykanka ugu jirta in ay ka dhex arkaan magacooda tirakoobkan guud ee dalka maraykan ka dhaca tobankii sanaba mar sida ku qoran ama dadka qaxootiga lagu keenayna waxay ka badan yihiin boqolaal boqol kun bay ka badan yihiin sidoo kale kuwa isdhiibay kuwa wadamada kale ka soo galay kuwa lagu keenay familiga soomaali badan baa marka waddanka ku nool faa'idada aanu leenahay waxa weye allreadyna waxaan ka qayb gallay soomaalidu siyaasadday ku jirtaa way codaysaa isteedyada ay degan tahay bay waxay u baahan tahay inay booliiska ka mid noqoto nambarkayagu marka uu noo bato annaga qudhayadu waxaanu dareemaynaa inaanu muruq yar leenahay oo aanu wax ku gelgeli karno sidoo kaleetana dadka siyaasiyiinta waxay dareemi karayaan in dad badan meeshaan uu joogo sidaa daraaddeed aan la xaqirin in xaqooda loo ogolaado